halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maanto arbaco ah waa koob iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin in ka badan laba boqol oo qoys oo barakacayaal ah oo ku nool magaalada gaalkacyo oo helay hoy waxaan kaloo idiin haynaa tan kale degmada mustaxiil sideeda waa la rarabaa iyadana waxaa meel taag oo magaalada u jirta ilaa saddex kilomitr la geen rabaa marka halkaasaa dadkii xataa alaab waxaa jirta lagu caawiyey sida jeengado iyo geedo iyo magaalada cusub way dhisan tahay waa agaasimaha maaraynta masiibooyinka ee degmada mustaxiil ee ismaamulka soomaalida etoobiya degmadaas oo webiga shabeelle deegaano ka tirsan uu ku fatahay waxaana la sheegayaa in dadkii deganaa degmada hadda loo daadguraynayo goob taag ah si looga hortago khasaarooyin waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii labaad ee waraysi aan la yeelanay muuse shaaciye oo ah khabiir dhulka iyo biyaha soomaaliya ku takhasusay kana tirsan mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee iswaalim annagoo ka waraysanayna bal goobaha aan webiyadu marin iyagana saadaalahooda wakhtigan dayrta waxaa laga soo sheegayo waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkeenii tacab ee beeraha aan uga hadli jiray iyo wararkii qiimaha xoolaha aanse ku horrayna warkeennii oo ay maanta inoo akhrido leyla cabdi maxamed
maamulka degmada ceel waaq ee gobolka gado ayaa sheegay in adeega e v c ga oo istaagay xuduudda kenya oo xiran iyo abaaro daran oo jira ay keeneen cunala-aanta in ka badan toban tuulo oo ku teedsan xuduudka kenya ay la wadaagto waddanka soomaaliya sahal macalin aadan oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada ceel waaq ayaa raadiyo ergo uga waramay xaaladda degmadaas ay haatan ku sugan tahay
aad iyo aad bay xaaladda u culustahay dhammaan warihii ababasaanka yusuf sicandii baa warihii iyadoo biyaha ahaa way go-een ceelasha ayana waa sidaas oo kale waa biireeyeen intaa waxaa dheer siyaasiyiinta hormuud oo ay dadka magaalada ku noolaayeen ayana waa la gooyo dee diyaarada duqeyn baa gooyey oo dadkii ka yimid lacagta kenya laga isticmaalaa lacagtiina waa isbaar wey waa la xaraynayaa hadda xaaladda waxay u maraysaa meesha ugu dambeeyada xagga biniaadamnimada go'doon aada iyo aada ayaa jiro ma jiraan wax bara dadka xuduudda kala leenahay dowladda kenya dadka kale soomaaliyana waxaa kasoo gala ma jiraan arigii iyo geelii iyo lo-diina abaar bay u fariistayo waxaa weeye geelaha loo jafaa geel wuu fafadhiyaa arigana waa si wuxuu ugu bacay loo warkeeda daa
saddexdii habeen ee lasoo dhaafay fatahaado uu ka sameeyey webiga shabeelle degmada mustaxiil ee ismaamulka soomaalida itoobiya ayaa keenay in dad ku dhow laba kun oo qoys ay guryahooda ka barakacaan iyagoona fatahaaduhu ay baabi'iyeen dhulbeereed ka badan laba kun oo hegtar sida uu raadiyo ergo u sheegay cabdiqadar maxamed cabdulaahi oo ah madaxa maareynta musiibooyinka ee degmada mustaxiil
ilaa waxay ka galeen afar qabale dhankan quraxsinkana waxay ka galeen ilaa saddex qabaleed ay ka galeen dad tuulooyinka hoose deganaa oo meesha taag ee soo degay sida baari oo kale dad waa soo degay kolligii dadaa soo degay qabowba dadaa soo degay oo guryahooda hoos ay ku yaaleen dhankaa kale iyadana quraxsinka waa sidoo kale dad ay ka galeen waa jiraan sida hadda goof oo kale way galeen oo dadkii koray u baxeen ilaa saddex baaray tageen marka
qaramada midoobay ayaa ugu baaqday wadamada midooda yurub inay kor u qaadaan fursadaha waxbarasho ee ay helaan caruurta qaxootiga ah iyo kuwa soo galootiga ah hay-adaha u n h c r unisef iyo i o m oo qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga xanaanada caruurta iyo muhaajiriinta ayaa qoraal ay si wada jira u soo saareen ku sheegay in caqabadaha caruurtan haddaba haysta ay yihiin inaysan haysan goobo ay wax ku bartaan macallimiin iyo dhibaatooyin ay ku qabaan waddamada ay ka yimaadaan luuqadaha looga hadlo hay-aduhu ma sheegin dhaqaale door ah oo loo qoondeeyo inay wax ka tari karto sidii caruurtu ay u heli lahaayeen tacliin warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiha arrimaha bini-aadamnimo ee ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aynu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
aada ayay u mahadsan tahay leyla oo warkeennii inala socodsiinaysay halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo degmada mustaxiil oo ku taalla xuduudka soomaaliya iyo etoobiya kana tirsan ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa waxaa la sheegayaa in saddexdii habeen ee lasoo dhaafay uu webiga shabeelle deegaano ka tirsan uu ku fatahay haddaba cabdikhadar maxamed cabdulaahi waa madaxa maaraynta masiibooyinka ee degmadaas khadka telefoonka ayuuna iigu warramay wallaahi dhulka waa dhul ballaaran bay galeen oo dhankan waa magaalada waa laba seed dhankan bariga ilaa waxay ka galeen shan qabale ilaa waxay ka galeen afar qabale dhankan quraxsiinkana waxay ka galeen ilaa saddex qabaleed ay ka galeen marka ma jiraan dad ku barakacay ilaa hadda fatahaadahan ha way jiraan dad tuulooyinka hoose deganaa oo meesha taag soo degay sida baari oo kale dad waa soo degay kolligii dadaa soo degay qabowba dadaa soo degay oo guryahooda hoos ay ku yaaleen oo hadda guryahoodii ay biyuhu dhex jiifaan
haa dhankaa kale iyadana quraxsinka waa sidoo kale dad ay ka galeen waa jiraan sida hadda goof oo kale way galeen oo dadkii koray u gaeen ilaa saddex baaray tageen marka marka wax tiro ah ma noo sheegi kartaa dadkaas marka guryahooda biyaha ay ay daadadka uga barakacay guryaha ilaa iyo waxay gaarayaan kun iyo shan boqol oo guri bayay gaarayaan webigu marka xaggeebuu ka fatahay ma meelo gaar ah oo idinku adogoydeen oo uu ka jilicsanaa mise dhul cusub waa meelo gaar oo annaga aan ogeyn uu ka fatahay waa hadda sida xaggan bariga markii la dhaho meel la yidhaahdo addoomalais oo kale oon garanayni oo la xeri jiri way soo baxday oo hadda markaad magaalada ka baxdo tuulada ugu soo horreysay tegi doonto intaad tagin waddadaad maraysaa baad ka leexanaysaa biyaha oo meel ka horead ka maraysaa ma garat marka maxaa laakiin haddaad aada ogeydeen inay meelahaasi jilicsan yihiin aada u xiri weydeen idinku annaga ka maamul ahaan dadaal waan ka sameynay xitaa qabalayga ugu sarreeya ee biyaha ay galeen ee magaalada geeskeeda juwaanaan geynay alaabtii lagu xiraan geynay dadaa waxaan ka wadnay budul meel la yidhaahdo qabooba meel la yidhaahdo kolligey meel la yidhaahdo eyora laftirkeeda meel la yidhaahdo shan boqol oo wiil baa meesha laisugu geeyey annaga maamulka ah tagnay guddoomiyaha xilligaa joogay anigoo madaxfaseedka ah madaxfaseedkii beeraha waan tagnay meesha annagaa lugaheena ku tagnay wixii waa laga tabar waayey marka ma biyaha intoodii ka fara badan biyaha horta niyow dadka ma filayninoo filan waabaa horta jiri biyihii meeshii ay soo gooyeen aa la yiri waa laga xiraa marka caradana markay qoydo inta badan wax ma xirto intay khalalan tahaa fiican in la xiro marka biyahana si kama ay kusoo galeenba dadka oo biyo la ogaa oo diyaar loo ahaa maaha ma garat biyihii ma socdaan weli biyaha niyo habeenna way istaagayaan habeenna way soconayaan laakiin ilaa weli wax istaagitaan fiican oo dadka ay ku nafisi karaan ma jirto waa un lala tacaalaya waa la hortaagan yahay un beerahoo kale inta dhul beereed ay xaaqeen ma noo sheegi kartaa wax tira ama ka haysaan dhul waxay xaaqeen ilaa gaarayo laba kun iyo konton iyo saddex hektar maxaa ku beeraa beerahaas galey digir haye yaryare aha iyo sisin aha yaanyo waa garta dalaga in intaasuu ka kooban yahay dalaga okay marka hadda maxaa idiin qorsho ah oo aad rabtaan inaad gaadhsiisaan dadka kolley hadda tiam guddoomiyaha uu ku jiraa maanta baxay oo asismiinta soo sameynayo oo xagga aadayo dadkii biyaha ka baxay iyo siday xaaladooda tahay tiamkaasaa baxay marka assessmentiga markay soo sameeyaan baa wixii annaga markaa ka degma ahaan aan ku caawin karno aan ugeynayna marka hadda assessmentigii iyo guddoomiyaha ku maqan yahay yacni roobabkii doyrta aan weli si wacan u bilaaban ayaa fatahaadani jirtaan ma jirtaa khatar kale oo aad qabtaan oo in fatahaadani ay intan ka sii badato xilliga roobabka dayrta hadda bilowdaan roobabka hadday bilowdaan waaba wayba kasii daran tahayba hadday roob diinaaba sidan ay tahay marka sababta hadday bilowdaan way kasii daran tahayba khatar intan ka badan baa imaan karta marka maxaa diyaargaroowa aad ka samaynaysaan meelaha weli aan webigu ka fatihin ee ay dhici karto inuu haddana ka fataho annaga diyaargarow adagaan ka samayna hadda sidoo kale een, doominkii dadkii ay ku bixi lahaayeen waan u diyaarinay ilaa saddex doom baa diyaar ah Een, tan kale een, degmada mustaxiil sideeda waa la rarabaa iyadana waxaa meel taag oo magaalada u jirta ilaa saddex kilomitr la geyn rabaa marka halkaasaa dadkii xataa alaab waxaa jirta lagu caawiyey sida jeengado iyo geedo iyo masaabiir inta waa lagu caawiyey dadka way dhisteen magaalada cusub way dhisan tahay waa dadka halkaasaan u diyaarinay inay u baxaan dadkiina waa diyaar iyagana inay u baxaan way rabaan ma magaalada mustaxiil dadka deganaay oo dhan baa la rarayaa haa dadka magaalada gudaheeda deganaa oo dhan baa la rarayaa meel kalea la dejinayaa meeshii la dejin lahaa hadda dadka way dhisteen waa u diyaar marka biyaha halkaasaan ugu tirigelnay inay dadka ay uga baxaan markuu imaado sidii hore bac iyo lama hosgelayo toos meesha loo tegi nin walana gurigu ku diyaarsan marka tan waa un waa hab aad ugu diyaar garoobaysaan in khatarta fatahaadda ee haddaba jirta aad uga badbaadisaan dadka haa micnaha kuwan maadaama aan annaga sidaan u malaynayno maadaama roob uuna jirin inay biyaha ay intan yarta laiska celin karo sidaasan annaga haddaan ula tacaalayna oo maanta laftirkeeda degmada laba goobood baa laga xiraya biyaha oo lagu maqan yahay Een, horey mustaxiil fatahaado ma ula kulmi jirtay sanadadii hore ha way la kulmi jirtay mustaxiil sanadkiiba maraa la bixi jiray oo roobka markuu day ugu sii daran tahay oo waa la baxaa sanadkiiba maraa la bixi jiray mustaxiil way jirtaa khataro badan oo fatahaada dhankeeda Een, hadda xaaladda webiga biyaha u wadaa waa sidee ma biyo aad u badan buu wadaa annaga webigeena aad buu u yaryahay biyaha markay soo badiyaanba wuu iska leexan wuu daadi marka een, hadda waxaa ugu dambeysay hadda habeen hore oo kale een, biyihiisii ugu badnaa wuu waday laakiin xalay ilaa maanta sidii uu ku hayaa waana meelihii uu ka jilcanaana waa lasii xiraya oo laga sii diyaargaroobaya meelihii uu ka daadi jiray marka hore kaasi wuxuu ahaa cabdikhadar maxamed cabdulaahi oo ah madaxa maaraynta masiibooyinka ee degmadaas halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badan nagu shaqaynaya qoladan hay-adda faw waxaan anigu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideenna oo dhan iyo dadkeena beeraleyda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah waktiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayan daba yaaqadeedaba uusan bilaaban ee roobku waxaan ee, u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobab mihigaana inay yimaadaan oo oo biyo iyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaaday oo isbiirsaday markaas waxaa weeye waa fahaa- waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaa rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan ee maadaama aanu digniinta idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobollada webiyada degan inaad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan u soo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webigu ku sugan yahay roobka gu- deerta oo soo socda ee suurtagalnimada een, fatahaadaha ka iman kara labada webi juba iyo shabeelle
halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
magaalada gaalkacyana dad laba boqol oo qoys dad ka badan oo laga soo kala keenay toddoba xero oo ah kuwa dadka guduhu ay ku barakaceen ayaa la siiyey hoy sida uu warbixintan inooga soo diray magaalada gaalkacyo waryaheenna jibriil cismaan kayf maxamuud faarax waa toddobiyo afartan jir haysata qoys labayo toban carruura ka kooban toddobaadkii tegay waxay degtay guri laba qol ka kooban oo looga dhisay duleedka gaalkacyo waxay hadda aad ugu faraxsan tahay dhulka iyo guriga la siiyey oo halka uu ka dhisan yahay ay ka heli karto adeegyada bulshada gaar ahaan biyaha kayf waxay kasoo barakacday deegaanka gallaadya ee dhulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya halkaas oo abaartii ku dhufatay ay ku weysay boqol iyo siddeetan neef oo ari ah saddexdii sane ee lasoo dhaafay waxay ku noolayd xerada barakacay ee taallacad oo ay uga dhisnayd aqal cooshad ah oo ka samaysan baco iyo baakado waxay raadi weriga u sheegtay in muddadii afarta sano ee ay gaalkacyo joogtay laba jeer si qasab ah looga raray dhul ay deganayd cilid baan ku qabnay waxaan ku qabnay albaab la'aan waxaan ku qabnay waxaa kan la yidhahdo meel xafid la'aana wax la dhigan karno hadda wixii ilaahay aayadaha iyo islaamka naga siiyo meel aan wax dhiganna maanu lahayn oo dhulkaasaan wax dhigdhigan jir daanyarada iyo wahalada mxay nafsiga naga cuni jiray waxaanu qotosano waxaa kan la yidhaahdo ma xilliga roobka ilmahaas waaba qaanqaadan jirno jeergaamo iyo waxbaan sallaysana wixii nala siiyaan sallaysnaan jir oo dee meel la aamini kara may ahayn oo waxay ahayd waxaa kan la yidhaahdo baca iyo calala aan isku dhisnay bay ahayd iyo qoryo iyaguna ma nagu soo biyahay nagu soo dayn jireen daadkaa noo soo geli jiray ilmaha waa hayn jirna inta roobka da'ahay ilaahay awoodale mar kor baanu hayn jirnahaa allah awoodale markuu noo kaciyana dhulkaagu noo qalqala ilmahayga waa dhigan jir waxay kayb ka mid tahay boqol iyo laba qoys oo laga kala keenay toddoba xero barakaca oo ku yaala daafaha iyo gudaha gaalkacyo oo toddobaadkii tagay la dejiyey guryo loo dhisay waxaana qoys walba halkaa laga siiyey guri ka kooban laba qol dayr iyo musqul alxamdulillah noloshii saas ahayd ilaahay subxaanau watacaala noloshaan buu noogu bedelay alxamdulilah wax weyn baan dareemaynaa suuligii meesha suuli malahayn aan ka nimid guryihii oo laba qol aan galayno daydkii oo faseexo aan seexanayno hanti oo guri biyihii oo noo xiran hanti oo guri hanti oo sabarnooggiisi iyo furihiisi iyo habkiisna larsiiyo oo la yidhi idinkaa iskale waxa ay ii sheegtay inay ku tiirsan tahay koombooyin raashin ah oo ay ka hesho qoysaska magaalada degan oo ay qaraaba yihiin mashruucan guryaha lagu dhisay waxaa bixisay hay-adda u n h c r waxaana dhulka ku deeqay maamulka gobolka mudug waxaana markii la dhammaystiray qaybta koowaade ee barnaamijkan si rasmi ah ugu wareejiyey qoysaska dibudejinta u baahnaa maamulka gobolka mudug waxaa weeye dhulka aan degannahay ma laydinka dirin mase waydinku joogin keliyahaaba xaladayadu ahayd fikirkaasna ma aanu haynin laakiin waxa weeye haddee hawn baa noo dilaacay oo wax kororsi baan ku jirnaa hadda
guryaha waxaa weheliyey adeegyada bulshada sida biyaha oo si bilaash ah qoysaskan ay ku heli karaan balse xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada ayaanan weli si rasmi ah loo furin deegaanka dadkan la dejiyey oo aan booqday waxaan kusoo arkay dhismo dhagax ka samaysan oo qaab qurxoon loo dhisay islamarkaana labadii guri dhexdood laga hirgeliyey ilayska cadceedda ku shaqeeya waxaa la ii sheegay in qoyskiiba loo calaamadeeyey dhul cabirkiisu uu yahay shan iyo toban mitir oo ballac ah qaar ka mida qoysaska ayaa halis ugu jiray guris qasab ah sida qoyska kayf oo loo qabtay muddo afar bil ah iyada iyo qoysaska kale ee la deganaa xiradii ay ku noolaayeen intii aysan u soo wareegin guryahan cusub waxa uu weheliyey hoyxumada maadaama ay ku noolaayeen aqal ka samaysan cooshado oo aan qoraxda iyo qabowga ka difaaci karin islamarkaana qoys ahaan aan deeqin gudihiisa oo yar darteed najmo cumar nuur oo ah hooyada qoys lix qof ah islamarkaana kasoo barakacday deegaanka oodwaah oo ku yaala xadka soomaaliya iyo ethoobiya islamarkaana ka tirsan degmada gallaadiya ayaa ka mid ah dadka guryahan loogu deeqay markas waa arki jirnay qayladaa maqli jirna habeen habeen ka mid anoo saa u jiif caruurteeda dhex jiifa oo saa u hurdayaa baa nin inuu soo galay aniga laf ahaanteeda ninka inuu soo galay waa arkay juwaan asoo toosh iga korhayo oo juwaan saa uu ifti saa uu gurayaa oo inuu rabo inuu soo xaluusho aniga waa booday tooshka iga dimiye kudhaha tooshka iga dimiye waa nin waa la garan waayo marka ninkaas naftan oo kale marka badan oo meesha degan muddo saddex sano ah ayay ku noolayd xerada buula agoon oo lix kilomitir gaalkacyo u jirta goobta ay deganayd oo aada uga fagaa ceelka biyaha ayay dhibaato ku ahayd inay qoyskeeda biyo u hesho waxayna dantu ku qasbi jirtay inay biyaha iibsato gurihan guri fiican weeyo daar oo aadaaqa fulitay cidna kuusoo hunguriyeynyn cidna ku bahalkeynin alxamdulilah biyaha ayay ii sheegtay in labaatankii liitarba ay ku iibsan jirtay shan kun oo shilin soomaali ah muddadii ay ku noolayd xeradii ay kasoo wareegtay waxay ii sheegtay in afar iyo labaatankii saacba ay ku noolaayeen labaatan liitar oo biyo ah kuwaas oo ay ka iibsan jirtay booyadaha biyaha keena xerada hadda waxay xuustay inay ku riyaaqayso hoygeeda cusub oo ah markii ugu horraysay oo hanti nuucan ah ay hesho halka biyahana inta ku filan ay isticmaasho maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa bixiyey dhulka islamarkaana fududeeyey dib u dejinta qoysaska sida uu inoo xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka mudug axmed muuse nuur dadka tiradiisu waa dad kun qof ka badan kun qoys hadda se guryaha diyaargaroobay boqol iyo laba qoys oo tijaabaha ay ahaayeen d r c baa qaadatay dhismaha guryaha waxaanu ku talagalnay inaanu dadka ka saarno hayadaha la kaashano barakaca iyo buushashka oo deegaankaas gaalkacyo galbeedkeedaha iyo jeexdin ku aruurino ayaduu waa nala qaateen waxa uu tilmaamay in maamulkiisu uu mas-uuliyad gaara iska saaray in dadkan ay helaan xaquuq deegaan maadaama ay ku ammaan heli waayeen cooshadihii ay ku noolaayeen
waa la dejinayaa dadka oo dhan guryuhu tijaabay ahaayeen dhammaan waa la rarayaa cuqubaa ka iman karta dhaqaala burgur baa ka iman kara taasaa waxaa loogu talagalay in meel la dejiyo iskuulla loo sameeyo saldhig boolis laga sameeyo meel sidoo kale a la dejiyo buuf dambena aan la ogolaan iyo baraka haddaan ilaahay abaar ku keenin guddoomiyaha ayaa xusay in qorshaha dhow uu yahay in siddeed iyo toban kun oo qoys oo ku jira afartan iyo laba xero oo barakac oo ku yaala waqooyiga gaalkacyo dib u dejin loo sameeyo haddase wejiga koowaad uu yahay inta uusan dhammaan sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka kun qoys guryo iyagu ay leeyihiin ay helaan waxa uu sheegay in qoysaska hadda guryaha la siiyey ay ku xusheen xaaladda ay ku jireen oo ah hoyla'aanta iyo iyagoo qabay rajala'aan ah halkii ay degi lahaayeen qoysaska kale ee qorshuhu yahay in sanadkan dibudejinta ay helaan ayaa waxaa dhulka guryaha looga dhisayo uu ku dhinac yaallaa halka hadda la deegaamaystay hay-adda biyaha puntland ee baasaweyn ayaa dhanka biyaha ka taageertay qoysaskan halka soolarka ilayska cadceedda ku shaqeeyana ay ku deeqday hay-adda d r c jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo aad ayuu mahadsan yahay jibriil cismaan oo warbixintaa inala socodsiinayey halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho inuu maxay to diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay to ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruuruc aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahayd kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadayo marka intaas cunuga lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeya cunuga wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxay mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baaristamool waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii hale gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c ajadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga talaale jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusa jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la talaalo cunuga kale uusa talaalin waxba matarayso si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la talaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya wadanka soomaaliya
waxaad ka dhagaysan kartaa rediyow ergo magaalada baydhabo rediyo warsan iyo rediyo baydhabo iminkana waa wararkii qiimaha xooluhu oo aan ku eegayno sayladda degmada beledweyne waa kan jamaal cali yare
saakay dhaqdhaqaaq ganacsi ayaa ka jira siiladda xoolaha lagu iibiyo ee degmada beledweyne waxaana ay ii sheegeen qaar ka mid ah dalaaliinta siladda aan kula kulmay gudaheeda in toddobaadyadii lasoo dhaafay uu toddobaadkan aad kaga wanaagsan yahay dhanka kala iibsiga iyo xoolaha la soo gaarsiiyeyba siladda isbedelada iyo sababaha keenay in xoolo badan la keeno qiimahana uu kordho waxaa radio ergo uga warramaya mid ka mid ah dalaaliinta oo aan kula kulmay gudaha siladda xoolaha lagu iibiyo ee beledweyne bismillaahi magacayga horta waxaa waaye xaaji xuseen muumin maasha allah suuqa hadda aad ayuu u fiican yahay isbeddel weyn ayaan maaragtay sitimaankan nooga muuqdo sidai arafada looga soo laabtay xoolihii aad ayay u soo maaragtay noogu yaraayeen oo arafadii maaragtay inta badan ay wada baxeen aan haddeertaanna wax suuqi waa fiican yahay xooluhu aad ayay u badan yihiin koray u kaceen suuq maasha allah geela hadda saaki siddeed boqol siddeed boqol oo dollar meesha awl ay ka ahayeen shan boqol iyo konton lixdan ilaa lix boqol iyo walax toddoba boqol hadda siddeed iyo kor ayay usii socdaan marka aad ayuu maaragtay suuqa saaka u fiican yahay maadaama haddana xagaagii iyo wixii laga soo baxay xoolihii aad ayay u qurxan yihiin suuqana saaka waa fiican yahay saaka waa fiican yahay waa la keenay oo xoolo badanaa la keenay oo markii suuqi kor u kacaybo nin kastaba neefka oo meesha ku haystay wuu la soo baxay suuq ayuu la yimid marka suuqa waa camiryaha saaka annaga waxaa noo fiican markuu suuqa socdo oo ganacsiga maaragtay kala socoto oo suuqa fiican yahay xoolaha dhaqa ee leeyihiin lacag fiican annaga markaasuu noo fiican yahay laakiin waqtiyada aan soo dhaafno kaleeto hadda aan ka fiicanna ariga ugu badan geela naftiisa waa fiican yahay lada xoogaa ku yar ilaa shan boqol ilaa shan boqol iyo konton intaasaan ku qiyaasayaa camiro yahay suuqa waxaa farqi weynaa u dhexeeyo awal markii ugu badata suuqa waxaa imaan jirta laba boqol oo neef ilaa boqol iyo konton oo weliba ariga xaafadaha ku xidhnaa eh balse laakiin haddeertaan baawura lagu keenaaho aad ayay u soo dhoobteen xoolihii yaa beec bixi markii la yidhahdana nin kastana xoolihiisu soo wadana si oo maaragtay nolol iyo ku sii helo laakiin markaanoo kaleeto waa marka keliya wax lagu tashto oo qof kastaba neefkiisa oo maaragtay suuqa geysanaho ku noolaanayo ku nacfinayo xoolo aad u fara badan ayaa ka muuqanayay seeladda intii aan ku sugnaa dhanka loda ayaa dhaqdhaqaaq laga dareemayaa loda dhoofka ah ama dibida dhoofka ayaa heerka koowaad maanta magaalada beledweyne lagu kala iibsanayay afar boqol oo dollar heerka koowaad halka heerka labaadna lagu kala iibsanayay saddex boqol oo dollar heerka saddexaad ee ugu hooseeya ayaa lagu kala iibsanayay boqol iyo siddeetan dollar loda dhaqaalka ayaa sidoo kaleeto degmada beledweyne maanta ka maraysa saddex boqol oo dollar gacanta koowaad gacanta labaadna laba boqol iyo konton dollar gacanta saddexaad ee ugu hoosaysana waa boqol iyo konton dollar geela qalliinka ayaa lagu soo warramayaa in uu ka mid yahay waxyaabaha isbeddelka uu ku soo kordhay waxaana heerka koowaad maanta la kala iibsanayaa siddeed boqol oo dollar gacanta labaadna waa lix boqol oo dollar gacanta ugu hoosaysana waa afar boqol oo dollar halka maalmihii ugu dambeeyey ama toddobaadyadii lasoo dhaafay uu ka ahaa heerkiisa ugu sarreeya lix boqol ilaa toddoba boqol inta u dhexaysa sida ay sheegeen dalaaliinta degmada beledweyne geela dhaqaalka ah ayaa heerkiisa koowaad lagu kala iibsanayaa beledweyne lix boqol oo dollar heerka labaadna waa shan boqol oo dollar heerka saddexaad ee ugu hooseeyana waa saddex boqol oo dollar ariga dhoofka gaar ahaan orgida waaweyn ayaa degmada beledweyne lagu kala iibsanayaa lacag dhan gacanta koowaad boqol dollar gacanta labaadna toddobaatan dollar gacanta ugu hoosaysa saddexaadna waa konton dollar waana qiimo aad u sarreeya marka loo fiiriyo toddobaadyadii lasoo dhaafay oo ariga dhoofka ahaa uu ka marayay siilada beledweyne gacantiisa ugu sarraysa toddobaatan dollar waxaana ku korortay soddon dollar lacag dhan ariga qaliinka ayaa degmada beledweyne lagu kala iibsanayaa lacag dhan lixdan dollar heerka koowaad heerka labaadna konton dollar heerka saddexaad ee ugu hooseeyana afartan dollar halka dhaqaalka lagu kala iibsanaya gacantiisa koowaad shan iyo soddon dollar gacanta labaadna soddon dollar gacanta saddexaad ee ugu hooseysa ariga dhaqaalkana waa shan iyo labaatan dollar haddii aan u gudbo dhanka idaha qaliinka waxaa lagu kala iibsanayaa beledweyne gacanta koowaad shan iyo konton dollar gacanta labaadna afartan dollar gacanta saddexaad ee ugu hooseysana waa shan iyo soddon dollar wananka dhoofka ayaa qiimo fiican saaka lagu kala iibsanayay silada beledweyne waxaana gacanta koowaad lagu kala iibsanayaa lixdan dollar gacanta labaadna konton dollar gacanta saddexaad ee ugu hooseysana waa afartan dollar idaha dhaqaalka ayaa siilada beledweyne lagu kala iibsanayaa lacag dhan gacanta koowaad soddon dollar gacanta labaadna shan iyo labaatan dollar gacanta saddexaadna waa siddeed iyo toban dollar waa jamaal cali cabdi oo idinkaga soo warramaya siilada xoolaha degmada beledweyne
waxaan hortana aan xoolodhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka xoolodhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awogayaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii iyo roobkii uu ka jirin waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahay abqada iyo muxuu ahayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay aadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraadii wadanka yaalay ku filaayeen hadda wixii waa isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garanwaaga la yidhaahdo oo ama caligaroob qola tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey tarankaluu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay digada dhigaba yuu kasoo baxayaa geedkii wadanka wuu sii qabsanayaa geedka laakiin dadkii waa sharaysteen laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya oo waa la qallajin karaa midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkana uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa wuu ku
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha soomaaliya ee iswaalim ayaa waxa ay soo saarayeen maalmihii lasoo dhaafayba digniino ku aadan fatahaado daran oo laga cabsi qabo inay ka dhacaan webiyada shabeelle iyo jubba haddaba muuse shaaciye oo ah khabiir ka tirsan hay-addan ayaa qaybtii hore ee waraysiga waxa uu kaga warramay bal khataraha fatahaad ee ka taagan dhulka labada webi qaybtan labaad ee waraysigana waxaan ku eegaynaa bal dhinacyada somalilan puntland iyo dhul daaqsimeedka kale ee soomaaliya sida ay saadaashooda xilliga dayrtu ay tahay
waxaa jira dadka xoolo dhaqatada ah matalan ee dhulka siman degan ama nugaal ha ahaato ama dharoor ha ahaato ama dhulka xitaa gobolada dhexe ha ahaato ximanka ah iyaga laftoo markuu roobabku ka da-aan biyuhu dhulka hadda kuma hakadaan oo dhir badan baa la jaray deegaankii waa la xaalufiyey iyagoo kale marka in biyihii dhulka lagu hakiyo maxay samayn karaan horta waxaan ognahay horta markii gobolada waqooyi waqooyiguu kala jiraayo waqooyi galbeed iyo waqooyi baridheh labadaba waxaa ka yimaada maxaan ku rahdaa toog waaweyn oo magacyo fara badan leh waanaan hadda doonayn inaan kulligood akhriyo toogaas faraha badani qaarna waxay biyaha u shubaan xagga iyo badweynta badda cas ama badda cas xaggeeda u shubaan qaarna waxay usoo shubaan xagga iyo koonfurta waxay biyahooda soo aadaan xagga iyo badweynta hindiya kuwaas oo iyagoo siyaalo fara badan isu biirsaday markay kasoo kacaan gobolka sanaag oo kale waxay intooda badan biyaha isugu keenaan toga weyn ee gebi gebi gebi la yiraahdo oo dabeeto markuu soo baxayo isagoo laba meelood ka imaada isugu yimaada aagga tuulada magaalada hadda magaala noqotay ee la yiraahdo ceel daahir baa la yirahdaa oo wadada laamigaa ku taalla ee boosaaso aada ceel daahir bay markaa isugu yimaadaan agtiisa ka bacdi biyahaas iyagoo iswata iyo kuwo kaloo buuraha cal masqad iyo karkaarka ka dega biyahaasuna iyaguna kusii biiraan markaase waxay sameeyaan tog weyn oo la yidhaha tog jaceel togaas wuxuu maraa ilaa isku shuban buu tagaa isagoo dharoor oo dhan dhex qaadaya dooxada dharooreed dhex qaadaya biyahaasu iyaga qudhoodu fatahaad waa geystaan meelo badan bayna ka geysteen hadda ka hor oo dhibaatadaas waa keenaan biyahaas marka aad ka soo tagto xaggaas waxaa kaloo jira biyo xagga gobolka togdheer ka yimaada oo togan togdheer la yiraahdo ku yimaada oo dabeeto soo socda oo iyaguna soo soo biiriya biyaha ka yimaada nugaasha biyahaasuna markay isbiirsadaan iyaguna waxay qaadaan dooxada nugaaleed oo weliba xagga maxaan ku rahdaa waqooyi ka xigta magaalada garowe mujiif iyo aagaas iyo dangoroyo aagagaasay maraan biyahaas isu soo dhaca markay isu soo yimaadaan waxay galaan ayl bay halkaa kaga shubaan badda togan nugaaleed oo ku shuba maxaan ku rahdaa ayl iyo dharoortaas midka mara labaduba mooyaane waxaa inta u dhaxaysa ka baxa maxaan ku rahdaa togag yaryar ah oo iyaguna gaar ahaan aagga bandarbayle iyo meelahaasii aada ama meelo kaleeto oo usii kala shuba oo maxaan ku radaa hadday noqoto maxaan ku radaa hordiye iyo dhinaceeda ka gala meelahaas iyo bariga ah she biyaha marka ka rogmanaya iyaguna buuraha oo haddana bariga u kaca iyaga xilligan deyrta ma sii badna xilliga deyrta ma badna oo oo xaggaa shisho badda u shubaya ma badna xilliga deerta badda cas yani Badda biyaha cas, ushubmaa biyaha ma ushubmaya.
badna, oo yani roobab badani kama da-aan xaggaas ha xilligaanoo kale ma badna marka taasaan iyaga aanan uga baqaynin laakiin iyaga gugoo kale waa sidaad la socoto sanadka hadda guga Fatahaad badan baa ka dhacday.
fatahaad badan baa ka dhacday waa isagii tan iyo ceel daahir iyo ilaa iyo garowe meelo badan ka gooyey eh, wadada weyn okay dadka marka marka uu, eh, tooga marka laga tago dadka caadiga dhulka ay degan yihiin Een, waxaa la yidhahdaa in daaq dhulka kasoo baxo waxay ku xiran tahay sida biyuhu ugu hakadaan waa saa- waa sidaas dadkaasoo kale marka say biyaha ma jirta qaab ay biyaha u hakin karaan si aysan togagaa ugu dhicin horta mid baan eh, inaan xuso ay tahay dadka aan eh, meelaha biyuhu ku yar yihiin agaga iska em, qaleylka u badan angeega ah oo dee macnaha ceelal badanna aysan ka qodnayn oo ceelal ceelriiga ah ama ayan suurtagal ahayn in laga qodo ceelal gacmeed oo laasas ah dadku waxay is- badanaa isku dayaan inay baraaga u samaystaan barkada qotaan barkada qotaan barkadahaasina marka waxay ka biyaha ku qodaan qabsadaan barkadahaas waxay ka qodaan aagga yara godan oo de biyuhu ay soo soo geli karaan markay barkad u buuxa- u buuxsantana waa iska leexiyaan biyaha okay
Eh, sidaasay horta dadkaas u dhaqmaan marka dadkaa iyaga ah, dhulku taag iyo eh, dhul hoose u kala baxaa xiliyada roobkan culus ay jiraan waxay taladu tahay inay eh, ka- ka- meelaha godan ka kacaanoo ay tagaan dhulka taagga ah si halkaa haddaanu ilaahay idankiisa aynu lahayn dabaylo la socda wax dhibaataa ma imanayaan hadda waqtiga hadda la joogay sanadka kan eh, hore waxaan usoo aragnay gugi gugi meelo badan buu eh, ku yaraa roobku dibdhacna waa sameeyey meelo badan oo uu roobkaasi usan si wanaagsan u diina abaare ayaa soo gaaray meelo badanna eh, fatahaado ayaa ka dhacay marka waxaad arkaysaa oo kale eh, qaybaha waqooyiga ka tirsan ee sida gobolka awdal iyo waqooyi galbeed iyo qaybo ka tirsan gobolka togdheer iyaga waxaa la filayaa roobku inuu caadi noqdo ama uu ka yaro hooseeyo sida caadiga
kaasi wuxuu ahaa muuse shaaciye oo nagu soo booqday istuudiyaha igana warramayey sida xilligan roobka dayrtu ay gobollada soomaaliya qaarkood ka noqon doonto halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii tacab waxaana idiin soo jeedinayaa axmed maxamed
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii tacab qodobada aan maanta ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah muddo bil ka badan beeralayda degmada balcad oo la siinayey tababar ku aadan habka hagaagsan ee waraabka iyo sida loo kala xusho abuurka tayada leh iyo qaybtii talada qabiirka aan ku bilownay beeralayda degmada balcad hay-adda faw iyo maasikob oo kaashanaya maamulka degmadaasi ayaa waxa ay beeralayda u sameeyeen tababar ku aadan habka hagaagsan ee waraabka iyo sida loo kala xusho abuurka wanaagsan iyadoona lagu guda jiro xilliga dayrta ah ee loo diyaari garoobaya in beeraha la tabco waryaheenna degmadaasi cabdulaahi maxamed xasan ayaana qaar ka mid ah beeralayda kala sheekaystay bal waxa ay ka barteen tababarkaasi u socday muddada bisha ka badan anigoo magacayga ah faadumo maxamed cali seminaarkan wax badan aan ka faa'iidnay beeraho kale waraabka sidii qudaarta loo sumayhayo xilliga qabowga iyo kulaalka siday ku bixi karto intaasaan ka faa'iidnay beerta oo etarka qofti leh oo intaasoo jawaal ah oo laga soo saari jiray laba looro gelee konta looro gelee in laga soo saari karo aanala baray marka waxaana sidee laydin baray in laga soo saari karo controlor waxaa noola baray micnaha een, sidii loo waraabiyayo sidii uu kheyraad kushiimadoo kale micnaha abuurkiisa u kala fiican yahay intaasaa nala baray Mhm.
waxyaabihii sidii hore aad u isticmaali jirtay adiga abuurka ama beertaadii iyo hadda wixii lagu baray isbarbardhig bal maxay ku kala duwanayeen wax badan ay ku kala dugnaayeen Tusaale waxay ku ahaan.
kala dugnaayeen tusaale ahaan badarka waa iska firdhi jirna marka hore haddana nafisaan siinay waa kala dhaqaajinay tilaab tilaabaa la kala dhaqaajiyey waraabka inuu sabuulka keligiis u baxo oo waraabka si fiican u qaato oo nafaqada keligiis qaato oo kushiimadii iyo waxa dhan aan abuurkeeda ku sameyno meesha wax badan aan ka faa'iidna marka adi marka hore ma isticmaali jirtay kushiimada iyo waxyaabahan hadda aad sheegayso may beertaada ma isticmaali jirtay?
may waa iska firdhi jirna galeyda digirta sidoo kale waa iska firdhi jirna waxba ma wax isticmaali jirin Aha.
hadda wax badan aan ka faa'iidno inaan kushiimadaas ku abuurno oon ku sameyno galeyda nafis aan kala siino khudradda sidoo kale suntoo kale beeraha lagu shubaayo xilliga beerta la waraabihaayo galabki iyo subaxi Aha.
marka hore xilligaan rabnaa iska waraabsan jirna hadda wax badan aan ka faa'iidnay falitaanka xilliga la falaayo marka hore xilli walba aan iska fali jirna hadda xilli aan la falaayo galab ama subax xilli xilli qabow ah aan ka sameeyo aan ka faa'iidnay in badan greenhousekan ka faa'iidno kale khudaarta si fiican u soo bixiyayo oo bahal ay cayayaan aysan arkaynin biyo badan oo san rabin ee khudaar badan oo aad u fiican soo saarto qofta awoodi karto in greenhouse greenhouseka samaysato aniga ma awoodo hadda inaan samaysto khudaartana way igu taalaa beerta aniga oo la yidhaha magaciga yuusuf xuseen gaafow waxaan ka faa'iidnay tacabka sida loo hagaajiyo oo wax loo soo saaro ayaa nala baray waxyaaba nala baray waxaa muhiim ka ah qaabka loo daweeyo dalaga qaabka loo beero qaabka lasu jirsiiyo qaabka haddii alla kuu cid maayo haddii, eh, daawada loo kala siiyo ayaa nala fahamsiiyey adi meeqa jiraa tahay aniga da'daydu waa lixdan iyo afar sano lix iyo afar jiraa tahay intaan waxaa kusoo dhex jirtay beer Dah.
waxyaabii hadda aad baratay iyo sida aad beeraha u isticmaali jirtay Haa.
farqiga u dhexeeya bal noo farqi sheeg.
badan ayaa u dhexeeya waxaan hadda fahmay qaabka bar- dalagga loo daaweysto Aha.
qaabka loo tabcado qaabka loo waraabiyo qaabka haddaan la kuu idmaayo oo waxa loo soo saarta ayaan fahmnay dalagga aan daweysnayn waa nala tusay halka la daweeyey waa nala tusay farqi badanna ayaa u dhexeeya waa tahay oka maxaa aragteen farqiga u dhexeeya warqa u dhexeeya waxaan ranaa dalaggii la daweeyey oo badarkiis bislaaday kii aan daweysnayn oo digirtii oo la daweeyey oo bislaatay kii aan la daweynoo weli aan kuwii ku jecjoogin waxba hadda oo hadda koow ah marka waxaa waye xaalaasna waxaa keenaysa dawada iyo adiga isbadalaalka loo sameeyey waxaa dhici jirta beerta inay shan loor lix loor inay dhali jirtay hadda haddii la daweeyey waxaa la helay beeri wax badan baa laga helay soddon loor konton loor badar badan baa laga helay haddana waxaa weeye haddii dawada waxaana kalifis waxaa dawada iyo nafaqada iyo qaabka tacabka oo la bedelay ayaa keenaysa waraabka falowga iyo xillida iyo wax walba xilliga u baahantaa la siiyo dhowr isqaabtana ma lix saaco maalmada la waraabi jiray mar barqankii la waraabi jiray mar beertoo dalaga cawskii la tega la fali jiray mar abuurkii oo sarka tega la fali jiray hadda xilli walba markay u baahnaayeen ayaa la siiyey abuurkiioo fayaw oo daweysan intaba waa isla kulmeen marka haddana waa haddana meesheeda kale si aan baqaadayna ma islada hadda waxyaabii aad baratay haddii aad isticmaasho beertaada isbeddela ku dhacay aad iyo aad isbeddel weyn ayaa ku dhacaya haddana waa ku dhacay waxaan ku- waxaan leeyahay laba hektar ayaan leeyahay labadaas hektarna waxaan rajaynayaa inaa ilaa iyo laba boqol oo loor inaan ka helo haddii dadaalkan la sii wado asiga saas ayaan rajaynayaa waka eh, dawadana haddii alla ku idmayo lasii kordhiyo dadaalka lasii kordhiyo waxaan aaminsan inaan laba boqol oo loor helayo wax waxaa ii qorshaysan insha allah fasalka cusub inaan wax badan ka bedelo anigoo maraya daawadii iyo wixii nala soo tusay iyo tababarkii aan soo qaadanay anigoo tex raacaya in wax badan ka bedelmaanaan rajaynaya waxaanu sii jirnay xilli oo qaabkooda ay bategey tacabka waxaa dhici jirtay xilli oo isugu bategey in la tabco hadda waxaa waye xilli allaal wax allaal waxay u baahan tahay waana la soo tusay waana marsiinaynaa wayna ku horu horayna ugu maraysaa waxaa kaloo noo dheer intaas wax badanaa la soo faa'iiday dadka nin walba uu faa'iiday anaga waxaa dhici jirta badarka iyadoo beertu engegtay amase dalag tahay waxaasaa la tabci jira hadda waxaa la tabcaa beerta xilligay u baahan tahay xilligay u baahan yihiin ayaa la tabcaa caradana xilligay wax u baahan tahay candhada xoolahan xilligay wax u baahan tahay haalihii xilligay wax u baahan tahay waana la fahamsiiyey waana tacbin ma fahamtay marka dhaqaalaha iyo iyo tacabkana dadkana way fahmeen haddana waan fahmaynaa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah beeraleyda degmada balcad oo u warramayey wariyaheenna cabdulaahi maxamed xasan iminkana dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii talada khabiirka oo aan maanta ku soo qaadanayna sida hagaagsan ee loo kala xusho abuurka inta aadan beertaada abuuran waa kan daktar maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah Eh, abuurka ku shugidiisa dhulka lagu sii shubo waa shay aada u fiican waxa ka horeeya ciidda in la diyaariyo sidee loo diyaariyaa ciidda maxaase loogu talagalaa Eh, wax waliba waxay ku fiican yihiin eh, habka ugu wanaagsan dhul diyaarintu waxay keenaysaa dhulkii eh, cayayaankii hoosta ugu jiray ee abuurka aad ku shubto ka dili lahaa markiiba ciidda kor baad usoo rogaysaa Eh, waxay kaloo baabi'inaysaa wixii kaloo ilma aragtayda ku jiray ayay kasoo saaraysaa nafaqadii ciidda isku rogmaysa marka saasaa la isugu soo rogaya dhulkii markuu saa u jilicsan yahay oo qabow yar uu ku jiro ayaad ku shubaysaa abuurkii waad habaynaysaa marka hadduu daaq yahayna waad ku shubaysaa hadduu yahay firaleyda la beertana qiyaastii la isu jirsiinaya eed isu jirsiinaysaa ma lagu sugi karaa abuurka dhulka oo aan diyaarsanayn ama jilaal dheer uu soo maray jawaabtu waxay noqonaysaa maya waayo dhulka markuu jilaal dheer soo maro oo xilli roob la-aan oo dheer uu soo maro dhulka kulayl ayaa ka buuxa ciiddiina ma diyaarsana kulaylkaa faraha badan abuurka markaad ku rido abuurka walba wuxuu leeyahay biyo qiyaasa oo ku jira qaybta dhexe ee nolosha abuurka ay ka bilaabanayso kulaylka faraha badan markay ku rido biyihii yaraabaa ka baxaya biyihii markay ka baxaan abuurkii xitaa isagoo meesha kugu jiro wax shimbir ama cayaan kaloo kaa qaatay aanay jirin isagiibaa dhimanaya markuu meesha ku dhinto ilaa wixii yaraa biyaha ku jiray ee gargaarka ka heli lahaa dhulka hadduu yara cadar uu yahay yara qoyan yahay dhulka gargaar buu ka heli lahaa marka inuu soo biqlo dhulkiyo kulul oon biyo lahayn oo cadceedu aada usii kulushahay oo roobkii uu ka raago markay taa ku dhacdo intii yarayd ee martaa ku jirta ee abuurka biyihii yaraa gudaha ugu jiray markay ka baxaan martaa way dhimanaysaa waxay kugu qasbaysaa marka xilliga dambe roobka uu bilowday inaad ku rito see ugu wanaagsan marka waxa ugu wanaagsan usii daa cirka ha ku yara dhaco dhulka sii diyaarisi dhulka markaad sii diyaariso cirka in yar ha ku dhaco markuu roobka saa u yara saabto dhulka uu yara qaboobo markaa abuurkaaga ku rido ma ku ridatay markaa ama caws ha ahaado ama raashinkii la cunaya ha ahaado waxay noqonaysaa marka roobka dambe ku dhaca inuu si wanaagsan kuugu soo kiciyo marka kaasi wuxuu ahaa dr maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkeenii tacab oo uu idiin soo diyaariyey maxamed xasan anigoo axmed maxamed aadan ahna aan idiin soo jeedinayey
aad ayuu mahadsan yahay axmed oo barnaamijkeenii tacab inoo soo jeedinayey halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo iminkana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha anigoo maxamed xasan ah ayaana idiin soo diyaariyey kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha barnaamijkeena dhaqasho ee toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa waa sidee xaaladda xoolodhaqatadu xilligan oo ay soo dhowdahay dayrtu iyadoo wakhtigan oo kalena uu yahay xilliga kala guurka ee laga soo baxo qabowgii xagaaga lana galo kaliisha waxaanan khadka telefoonka kula xiriiray cismaan maxamed saalax oo ah nin xoolodhaqato ah oo ku nool tuulada coodanle oo xadka etoobiya iyo soomaaliya ku taal kana tirsan gobolka togdheer
haddaan kaaga waramo magaalada roobkii gugaa ku yaraa ma garata waa garta eeleedu ma bukaan laakiin way roobkii gugaa ku yaraayo roob hogo roob quraa helay oo way liitaado xagga jiilaalka marka la eego aad bay xunyiin xoolo xuno jiilaalsan weeyi adigu imisa neefo xoolaabaad leedahay anuu xoolahaygu xoolaha arki tabeen oo waa iska wax yar oo dee adhiga oo iska lixdaneeya iyo yeeloo dhowr iyo toban waxaa weeyi waa garta marka hadda maxaa idinku daran oo aydan haysan walaalow hadeerto xagga jiilaalka jilaanka oo fog oo dee nacfila oo geligooba haddaan bil dambe roobdiin khatar ku jira magaranaysaa waa gartay marka hadda maxay cunaan oo aada siisaa xoolaha oo daaq u ah wallahi dadka qaar baa raashin u dhiga oo haruurada u roga haruurka magaranaysaa haye marka awoodana xumadana waxaa keentay roobka guga ku yaraayo oo ceelkana waa laga guuro hawska iyo waa laga guuray iyo xaggan waqooyiga laga soo guuray adigu maxaad u guuri weyde naan guri walaalo waan dadka dad badan baa yaal fara badan marka arigaa ugu liita arigaa ugu liita geel wasayshiroobay arigaa ugu liita aan way liisanaa markuu da arigaa indhaha iyo wadooyin ku aragtida wadooyinka ay sugan yihiin ee jiilaalsadaan meera layaa meera magaranaysaa oo way isnacaan magaranaysaa jiilaal imika yaa shan bilood afar bilood dhawa biyo cadda yeelo xagga jiilaalka oo naqina kama hirgigu oo naqa duga markay sii daayiyo yaa jiilaalka ay tirsanayaan waa gartay marka waxa ay iga warantaa wax xoolahoo marka wax xoolahoo marka dhintay miyaa jira oo baad oo matal arigoo kale wax dhimantay miyaa jira oo adinku aragteen xooluhu xoolaha haddaad maqashid way dhintaan siibaa arigoo markuu buka magaranaysa waa garta ma bukaan ma bukaan xooluhu way caafimaad qabaan ilaahay maadi way caafimaad qabaan marar dhexana waaba la talaalay oo qolyaha caafimaadku ama xagga kililka etoobiya ha noqoto ama xagga somaliland ha noqoto way loo yimaadeen waa xagaa dabayaaqadii bishii sagaalaadan ku jirnaa maanta waa toddoba lixdeedii toddobadeeda mani marka ma kaliil baa dhulku waa sidee waa kaliilo habeen walba waa hilaacay ku habeen walba waa hilaacaa oo salow macaawid helayaa oo galbeedkan buu ka hilaacaa iyo buu ka hilaacaa qoyskaaga iyo carruurtaadu waa imisa caruurteedu waxa weeyaan waa shan weeyi marka nacfi ma uga heshaa xoolahoodee caano ma u leeyihiin xagga na- nacsiga marka la eego majority baa la qaadaa shaksiyaadkaygu waaba laga yaabaa inay iminka de xagga irmaankooda ku yaryahay oo ay hulafan yihiin laakiin xagga caanaha waa laban yahay gadaanku waa laban yahay xagga caanaha xoolaha nacsiga oo ma geelaa irmaan miyaa ma geel fiican baa dhalay a geela irmaa oo geela intii abaarta kasoo joogtay wuu dhalay aad buu u dhalay gur iyo xagaa iyo dayrba waa dhalay waa garta marka xagga caanaha wala xoolaha wixii soo haday ceelka abaartaas si xun ugu dhacday berigii abaartii ma garanaysaa haa ayaa shan gobol baa kusoo guuray oo shan gobol baa kusoo guuro markaa abaartaas si xun ugu dhacday oo dadkii kusoo guuray baa neefta riixiyo shantii gobol xoolahoodii baa ku baxay meesha ku dhammaaday Ee, marka weli baktigii xoolaha iyo lafihii waa yaalaan lafihii iyo ju- iyo iyo qal- iyo qalyayixii iyo dumaagii iyo wixii baa sidii u yaallo aad yaalka markaa dhul guryaha qaar aragtid qaar bay taalla ahayn markii hore ha la gubo oo ha la qalasho ha la gube maxaa isaga gubi weydeen oo si uun u yeeli weydeen si aan xanuunna iyo xuga dhalan waa waa waa- waan gubnaa waan gubnaa waa ka shaqaynaa oo shigaalaan u qaadanaa shigaalaan u qaadanaa waan gubnaa intay qoyelaayeen aad iyo aad baan ugu tacabnay iminka de waa qalaalan yihiin wax dadkii soo guuray ku hadhay weli oo baaqi ku ah ma jiraan mise waa wada noqdeen ma badna ma badna wax yar aduu dee waa farkutiris waa laga helayaa saddex sano dhow imika laba sano iyo barba abaarta maraysaa marka iminka roobkan guga kii beertay sugayaan intii ugu dambeysay badi bay guurtay kaasi wuxuu ahaa cismaan maxamed saalax oo ah nin xoolo dhaqato ah oo ku nool tuulada coodanle oo ku taalla xadka itoobiya iyo soomaaliya ee gobolka togdheer kan tirsan degmada burco barnaamijkeenii dhaqasho ayaanan maanta intaas ku soo qaadanaynaa anigoo maxamed xasan ayaan idiin soo diyaariyey haddaad tahay xoolo dhaqde oo aad doonayso inaad barnaamijkan dhaqasho ee xanaanada xoolaha ka qayb qaadato fadlan fariintaada oo cod ah noogu duub lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban
ee daadaheeye nabaday dirir iyo colaad iyo aafada dabaylaha dayr lagaga dhuuntaay sida dirirka cawleed doog iyo caleenay aadmiga daryeelay damal iyo hadhkiisaay degmo nabadi taallay duunyadu ku sooftaa darar lagaga maalaa oo lagu dekeeyaa dunidaba u mudanay nabad iyo naqroobaad jannadii naciimay naas kudha wadaagaa naartiiyo colaaduna waa nabuurro kululoo naflahay u daran tahay
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidabay wadaa
ayaha dhaqankiyo hidaha inaysan hidlaynin shacbiga ayay u adeegayaan